ciidamada qaybaha guutooyinka iyo ururada gaar ahaan koobaad iyo labaad saraakiisha ciidamada saraakiil xigeenada dableyda waxaan idin leehay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan idinkugu xijinaa ciid wanaagsan adinka iyo carruurtiinna iyo ahaladiinnaba waxaan leehay ciid wanaagsan marka hore waxaan idinkaga mahad celiyahaa dadaalkiinnii iyo dadnimadiinnii iyo dulqaadkiinnii wax badanaa ku soo dulqaadateen haddaadan dulqaada lahayna maanta maanta halkaan lama joogeen marka waa ku mahadsan tihiin waa idinkugu hambalyaynaa mar kale ciidamada xoogga dhammaantood iyo ciidamada qalabka sidaba waxaan ugu hambalyaynaa guulaha wax ku oolka ee la gaaray ee maanta la dul taagan yahay iyo in lagu guulaystay al-shabaab in laga ceeriyo magaalada muqdisho magaalooyin kalena gacanta lagu dhigay ilaaha ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma waxaan idinkaga mahad celihaynaa yani waxaan uga mahad celinayaa dadkii ka qayb qaatay oo ay ugu horreeyaan ciidamada xoogga intaas kadib ama intaanan ka gudbinba waxaa shaki ku jirin rag badan oo saaxiibbo ah oo dhufayska idinkula jiray oo qaali ah inay naftooda ku waayeen kuwo kale inay ku dhaawacmeen adinka dhidid baa oo idinkaga baxay ujeeddadu marka ma aha in wax la dilo keliya ma aha in wax la dilo ujeeddadu ma aha ujeeddadu waxaa waaye in nabad la abuuro in cadowga dalka laga qabto sharafka ummadda soomaliya in la badbaadiyo nabadooda in la ilaaliyo karaamadooda in la soo celiyo dal aan lahayn wiilal sidiinoo kale ah iyo gabdho sidiinoo kale ah oo aan lahayn dad habeenii maalin u soo jeeda sharaf ma heli karo dal walba oo dhisan waxaa dhisay dadkii u dhashay waxaa dhisa adinkoo kale dawladdii soomaaliyeed ee kow iyo maxay ahaato kow iyo sagaashankii burburtay meesha ay ka burburtay waxay ahaydeen ciidanka meesha markii hore ay ka dhisnaadna ciidankay ahayd marka dawladdu meesha ay ka dhismi karto waa ciidamada xoogga iyo ciidamada qalabka sida intooda kale ciidamada xooggana waxay ku dhismi karaan inay yihiin ciidamo hadaf weyn aaminsan hadafkay aaminsan yihiin maxuu yahay inay difaacaan dalka sharaftiisa iyo karaamadiisa midnimada ummadda soomaaliyeed nabadda dadka soomaaliyeed yacnii madax bannaanida dalka inay inay inay diyaar u yihiin inay u dhintaan ay u dhaawacmaan ciidan aaminsan aragtidaas ayaa difaaci kara dalka sharaftana soo celi kara taas waxay keenaysaa inaan ka run sheegno waxaan halkaa u nimid inaan ka run sheegno waxaan qoraga u qaadanay inaan ka run sheegno waxaan ciidanka u nahay dalkan waa dal ilaahay khayr badan siiyey dadka soomaaliyeed waa dad walaalo ah laakiin waxay u baahan yihiin dadaal la isugu keeno oo lagu midayo waxay u baahan yihin cidda dhibaatada ku haysa in laga kor wareejiyo shabaab ma idinla tahay inuu baryo ku baxay muxuu ku baxay xoog ku baxay iyo qoryo marka cadowgu waa tiro badan yahay cadowgu shabaab keliya ma ah waa tiro badan yahay waxaa jira mid dhaawacaya ciidanka sharafkiisa waxaa dhaawacaya mid waxaa jira mid dhaawacaya qarannimada soomaaliyeed mid dhaawacayaa jira cadowgaas oo idil maxaa loogu talagalay ciidamadaa loogu talagalay ina wax ka qabtaan meesha adinka aad ka dhimanaysiin o aad ka dhaawacmaysiin dad idinku dhex dhuumanaya waxay ku mashquulsan yihiin dadka inay mobilada ka qaataan guryaha inay jabsadaan sumcadda ciidanka inay halleeyaan waxay la shaqeeyaan dadkaas al-shabaab sababta waxaa waaya dadka marka la dhibo waxay leeyihiin ciidamadii aana dhacaaya d waxaa noo fiican shabaabaa noo fiicna ay leeyihin taas dhibaato soo maa waa dhibaato marka waxaa la rabaa qofku waa khaldamaa laakiin ciidanka haddii khalad ka yimaado maxaa loogu talagalay waxaa jira waxa la yidhaha dishibiliin waxaa jira maxkamad ciidan waxaa la rabaa waajibkiisa in la marsiiyo maxaa yeele sumcadda ciidanka oo dhan in laba qof saddex qof toban qof ay u baabado macquul maaha macquul ma ah midaa jira raalliga ahaada waa iska saraaxona aniga mushaarkiisa iska qaata oon difaac idin kula jiro ma jira amase ma jirin muxuu ku mutaysta ninkaas inuu mushaar qaato oo gurigiisa jiro ya waa inaad soo saartiin liiskana siiya waxaa la keenaa mid dhallinyaro ah oo boodaayo oo idinka horreeya o dagaalka idinla gala maxaa u haysatiin nin guriga jiifa oo biilkiisa marka mushaarka la qaado inta soo istaaga mushaarka adinka idinka hor qaadanaya waa hubaa dadka aan difaaca ku jirin mushaarka idinka horey qaataan kuwa badan mushaarkaa ka go'a oo difaaca ku jira kuwa aan difaaca ku jirin mushaarkay qaataan caqli ma noqonay taas ma noqonayso waxaad la socotiin dadaal fara badanaa lagu bixiyey ciidamada raashinkooda in la helo mushaar in loo helo hub fiican in loo helo dadaalkaas waa wadnaa laakiin waxaan rabnaa inaana caawisiin maxaa nagu caawinaysiin dadka dhibaataynaaya sumcadda ciidanka dadka liiska beanta ku jira waa inaan ka soo saarna meesha dawladnimo run ay ku dhisantaa been kuma dhisanto run ay ku dhisanto saaka waa soo shaqa tagteen kulligeenna shaqadiinaa qabanaysa ninna waxuu rabaa gurigiisu inuu joogo oo mushaarkiisa ku qaado ma suuragelaysid taas dawlad kuma naqon karto meeshii laga rabay hal guuto waxaa noo imaanaya laba urur laba ururaa soo fadhiisanaysa maxaa liisku waa bannaan yahay in kasta ood maxay ahaato abaanduulaha uu ii sheegay yacni guutadan waxuu yidhi tirada waa dhadhowda laakiin waxyaabo kalea jirjiroo yar yara maxaa yihin waxa jirjira waa saraxona raalli iga hada maanta ciid waa moogta ciid wax laysma qabsado marka wixii jira inaan sheega waa maanta maya waa duubaya waa duubaysiin waa duubaysiin dadka inaad ogaadaan la rabaa maxaa ohaysiin dadka tirada wax waa jiraan laakiin waa roon yihin laakiin xaggee wax ka jiraan ya ma la fahmay warkaas warkaas inuu istaaga waa dadka waxaa sameeyaan waa inaad soo qabatiin guddoomiye maxkamadda ah guddoomiye maxkamadda waa kana waxaan rabnaa haddana maxkamad saarno dadka oo dadka maxay ahato farafariya gargaarka bani aadamnimada annaga maxaan u dhimanaynaa maxaan u dhaawacmayna waxaan u dhaawacmayna u dhimanaynaa dadkeenna inay nolol fiican helaan war hooyayaashiina iyo aabbayaashiina iyo walaalihiina gargaarka la gaarsiin la'yahay maxaa laga gaarsiin la'yahay maxaa laga gaarsiin la'yahay tuugo tuugadaas ama ciidankay ku jirtaa ama duurkay ka imaanaysaa marka labadaba lama aqbali karo inaad fiican tihiin oo meeshii hore aad ka timaadeen hadal kuma jiro cid walbaa qirsan maxaa yeele haddaadan fiicnayna meeshaan lama soo gaarin waa fiican tihiin laakiin waxaan rabnaa inaad kusii dartiin khaladaadka yar yarkaa oo ku jira ciidanka dhexdiisa waxaan rabnaa in la soco taasaan aan aan sharaf ku yeelan karnaa waxyaabaha tiro badan yacni matalan adduunka haddaad dhegaysato qof aan weligii soomaaliya ka warrayna iska soo toosa caayow noogu dhaqaaqa waxa uu la socdana lama arko maxaa keenaya waxaa keenaaya annaga aan ishabayna aan ishabayno soomaaliya maalin marka magacada lasoo qaado qof walba uu jirarucaanaya jiri jirto laakiin maanta ma aha maxaa la rabaa sharaftaas in la soo celiyo maxaana lagu soo celi karaa ciidankaa lagu soo celi karaa ciidankaoo si sax u dhismay haddii unugtii ka koobneed toban askari tobankii ay tahay kooxdii ay isma taqaanaa soddon tahay horantii sagaashan tahay ciidanku waa dhisma ciidanku meesha uu ka dhisma hoos waa kor kama dhismo jananno fara badan waa haysanaa laakiin ciidanku janan kuma dhismo kaligiis wuxuu ku dhismaa hoos unugoo ka soo dhisma unuguu ka dhisma marka unuga haddaa been ka sheegtiin guutaday ku soo laabanaysaa waxaa rabaa marka unugga in run laga sheego horin kooxda in run laga sheego horinta in run laga sheego guutada run in laga sheego markaasaan waxaan helaynaa ciidan saxa waa og tihiin mushaarkiinna iyo noloshiinna waa soo barina uma baahna inaan soo barina dalkan khayl waa ka buuxaa dadka soomaalida diyaar lah inay canshuur bixiyaan si mushaar fiican aa u heshiin laakiin adinkaa laydinka rabaa gacantii inaad dhiibtiin haddii amniga la sugo maxaa bilaabanaya canshuurta in laga qaado albaabadan xera waa furmaayaan canshuuraa laga qaadaa canshuurtaas marka la arooriyo waa mushaarkiinni waxaa dhammaanaysa maalin walba liis inta la gudbiya lagugu soo celidhara maya kan ma saxna kan ma saxna kan ma saxna meeqa bilood hadda mushaar laadihin saddex bilood ya ya bisha afaraada todoba ah waxaasoo dhan waxaa la rabaa in laga maarmo waxa looga maarmi karana gacantiinu ay ku jiraan lacagta aad raadinaysiin annaga adduunka aan ka raadinayna jeebkaana ku jirto dukaankaasi ku jirto waxay uga imaan karta maxay yihiin nabadda nabadduna maxay ku imaan kartaa ciidanka oo run laga sheego ciidanka oo run laga sheegay ka imaan karta ma maqli jirteen waxa la yidhaha tifki taago qurmiye tifki taago qurmiye waxaa loola jeedaa askarta qaar ka mida inay inta baxaan tartiibko islaamaha suuqa u socda ama guryaha u socda ay mooballada ka qaataan inay guryaha baartaan inay dhaqan xumo la yimaadaan hadhow maxaa leeyahay ciidanka waxaa sameyn ciidanka o dhan waxaas ma samayn waxaa la rabaa marka waxyaabahaas inaan dhaqanka xun inaan la dirirno askari waa gaajoo kariyaa waa dhimo kariyaa waa dhaawacmi kariyaa laakiin xatooya ma jirto dhac ma jiro waxaan rabnaa dariiskiina markay arkaan ciidanku inay farxaan ciidanku inay al-shabaabna ka ordaan adinkana idinka orda yacni shacabka inay al-shabaabna ka ordaan adinkana idinka ordaan laysma saari karo marka waxaan rabnaa markay adinka idin arkaan inay idiin soo ordaan ay farxaan iska gaajooda dhib ma laha waa laga baxaa gaajada waxaan u dirirayna waa mustaqbal maanta maaha meesha laga yimidna waa taqaaniin maxaa laga yimiday iidoon ciidanku garaam lahayn iidoon ciidanku risaas oo ku dagaalamo uusanaysanin iyadoo ciidanku qoryo ku filan oosan haysanin iyadoo ciidanku oosan mushaahar wax hooshasha aysan jirin maanta waxaan dul taagannahay mirihii mirihi inaan iska hadlayna maaha waxaa la rabaa inaan isku tashanno dhexda dhuuqsanno qofkii khaldamay khaladkiisa ha ogolaado maxkamadda isagu ha iskeeno haddii la kee hadduu iskeeni waayo taliyo urur ka baxo mayma ka bixid maa horta inuu maxkamadda tagaado maxkamadda inuu tagaado hadal ma laha taas arrinta kale oo aan raba inaan ka hadlo waa arrinta gargaarka bani aadamnimada dalka abaaraa ka dhacda waa la socotiin dadaalaan samaynay adduunkii yani ilaahayna waa barina addunkana waa barina raashinaa la keenay raashinka dadka waa la gaarsiin la'ay ma oggolaa karnaa marka taas ma la oggolaa karno dadka raashinka la raba in la siiyo maxay idin yihiin adinka waa walaalihiin waay walaalihiin waay marka waa inaad gacantiisiin ciidanka booliska waxyaaba ay sameeyaanaa jira hadda in laydin sheega ma aqaano qaybintii ugu dambaysay oo badbaado laga qaybiye raashinka ayagaa dadka u xamaalaya u qaadaya toddoba biloodna mushaar ma qaadan ka warrama arrintaas arrin fiican soo ma adinkana inaad samaysin aan rabaa islaantii loor lasoo siiyo la qabo eedda xaggaan kula geeya marki qof wax qaybaha markii la arko in la yidhaha haya maxaan kula qabanay amniga maxaan kula sugnaa waxaa laga yaabaa ilmahaagu inay baahan yihiin laakiin maxaa ka shaqaynaysaa guri kale inuu quuto markaan saas yeelaa ilaahay mataqaana markaan saas yeelno ayaa ilaahayna na kaalmayna subxaanahu watacaala soo soo soo dad muslimiina ma nihin islaamku waxa waaye qofka dhibaataysan inaa kaalmaysid hadafka aad halkaan u joogtiin ha ka dhigina hadaf adduunyada ku koobana hadaf aakhira gaaraya ka dhiga maxaa yeelay ummad amnigeeda inaad sugto oo sharafkeeda aa ilaalisid halkaan u taagantah ajiraa kuu socda ilahay agtiisa ajirkaas wuxuu ku hagaagaya waxaa ka mid ah camalkaaga inaa hagaajiso maxaa ka mid ah salaadda inaad dukano ramadaankii lasoo dhaafo waxaa lee sheegay maanta ciidda wax kastoo sheega raadhiga ahaada ramadaankii lasoo dhaafo waxaa lee sheegay dad badan inaysan soomin ciidanka kamid ceeb waaya ramadaan waa inaad soontiin nabiga sala allahu calayhi wasalam dagaalkii beder oo mushrikiinta uu ku jiray marka uu gelaayo ramadaan ay ahayd waa soonaan dadka hal qofo afra lagama helin guushu waxyaabaha ay ku timaada waxaa ka mid ah alla ka cabsi qoraga keliya ma aha waa inaad alla aamintiin soo saas ma aha waa inaad alla ka cabsitiin xoolihiinna waxaa ku bixisiin jaad iyo sigaar ilmaha wax ma siisiin qaarkiin waay idinkao dhan ma aha dad badan oo fiicanha ku jira raalliga ahaadaan dadka fiican maanta kulli raalliga ahaanayaan dadka aan raba inaan la hadlo waa dadka wax yar laga tabanaya iyagana maxaan ula hadlaa inay toosaanaan rabaa ma necbi waa jecelahay waa askartaydii waa jecelahay laakiin waxaan rabaa inaan runta u sheego si ay isu toosiyaan haddaan korka uga marmaro ma toosaayaan waa inaan runta u sheego ka warrama boqol doollaraan qaadataa boqolkii dollar waxaa kagu yeelatay islaanta buushka fadhida oo jaadka ilmihiina waa baahan yihin maxaa samaynaysaa maxaa samaynaa dadkaa dhacaysaa markaa islaanta faraqa kugu dhegaysaa waxay ku leedahay ma bixaysa marka mushkiladu meesha ay ka bilaabanayso waa jaad iyo sigaar jaad iyo sigaar caafimaadka uma fiicna akhlaaqda uma fiicna dhaqaalaha uma fiicna caafimaadkuna u daran yihin haddii dadka jaadka cuna la ysdiriro laba sax kadib wadnaha afka uu soo gelaya shabaabku hadda waa barteenaa la yidhi waxay idin soo aadaayaan koo yacni shan saac marka aad jaadka doonatiin oo aad alaaqootiin iyo casirka marka aad jaadka u fadhiisatiin oo la yskala daadsho markaasay idiin imaanayaan marka xataa noloshiinoo khatar ku yahay saasaa ma soo beentay ya jaadku marka khataruu nagu yahay soomaaliya o dhan oo khatar jaad ma noo baxa horta maxaa idin daba dhiga marka maga noo baxee caloosha ma buuxee haddii la cuno bariis ama baasto kale ma yahay jaad annaga ma gaara annaga waxaan la diriraynaa noloshii noloshii aan la dirirayna marka sheeko fiicanun in ii sheegan rabaa maanta inaa idiin sheego wuxuu ihi dadka jaadka cuna galabtoo dhan iyo caaw o dhan waa fadhiyaa madax usan siinaa neer baa ku kacaya marka madaxa dhanaa xanuunaya subaxdii waxuu soo kacaa markuu jiifto waxuu soo kacaa isagoo neerbaysan oo tacbaana waxuu arko waxay tahay inuu ya inuu waxaleeyo u soo jeedaa marka caafimaadkaaga iyo waktigaaga iyo dhaqaalahaaga beeqaanso yar yarayso yar yarayso aad iyo aada umahadsan tihiin warka aan sheegaayo waa guubaabin warka aan sheegaayo waa sixitaan warka aan sheegaayo waa waxa qurxanaadaan sidaasaana rabaa in loo taalo soomaaliya meesha ay ka dhismayso waa ciidanka xoogga iyo ciidamada qalabka sida maanta adinkaa fursad u haysatiin waa taariikh weyn taariikhdaas waxaa laydinka rabaa si saxa inaa u gashin dawladduna waxay diyaar idinla tahay maanta hadda sanadkan sanadkii ka horreeyey sidaan ma ahayna sanadkan sanadkii hore sanadkaanaad ka fiican tihin sanadkii hore sanadka dambe waa ka fiicnaahaysa adduunyadana saasaa wax loo dhisaa maalin la arkaba hal bulakeetiyaa guriga lagu dari karaa maxaa yidhaha tabar badan lama hayo laakiin taas maxay imaan kartaa marka la wada shaqeeyo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guul aan idiin rajaynaa iyo horumar dardaaranka aan dardaarana waxaa waaye dadka dembiga gala inaan soo qabanno qaarna ayagu ay iskeenaan lagama leexo karo maxaa yaele dawladnimadaa burburaysa dawladnimadaa burburaysa waxaa guulaysanaya al-shabaab marka shabaabka aad la diristaa dhinaca kale ha uga hiilina Uh, because uh, we have uh, some enemies, the, the government soldiers are armed, so we don't want to give them any ammunition.
xarna marka inaan khaladkeena degdeg u saxno So we want to correct our mistakes quickly.
gudoomiyaha maxkamaddu waxau sheegay inay diyaar yihiin shaqadan inay qabtaan Um, the head of the military court is uh, ready for, for, for him to proceed with any uh, criminal uh, elements.
marka waxaynu uga baahan inaan gacan siino So we need to give him a, a hand, waxaa halkaan u joogna waa taas and that's why we're here.
sidaas darteed waxaan amraynaa in lasoo qabto qof kasta oo dembi galay oo degmada ka tirsan ama maleeshiyaadka eh, mataqaana friiga ka mid ah So we, we're giving orders uh, for anyone that's uh, involved in criminal activity, whether they're in the uh, military force or even some other militias, to be apprehended and brought uh, before the military ama court.
dadka shibilka ee dhacay gargaarka bani aadamnima And, and maybe the civilians that uh, got involved in criminal activity themselves and are taking part in uh, the hindering of humanitarian uh, delivery.
waana inaan ka wada shaqeyno dhammaanteen t f d iyo amison dadkaas maxkamada waa keena And we have to work together, uh, TFG and AMSOM, in apprehending those people.
maxkamadda ciidankana waa inay hashaa gacanteeda u baxday and the court must give a hand that it needs.
marka aan dembiyada sidaas uga hortagno ayaan dhismihii ciidankana samayn karna oo dishidiliinkii dadka ku wacyigelin karna Uh, because if we have to tackle these uh, issues for us to continue the military training and, and discipline.
dadka ku hawlan inay dhibaateeyaan shacabka waa inaan sida al-shabaab iyo ka daranba ula dhigno Those uh, people uh, bent on uh, harming the civilians of, or involved in criminal activities against civilians, we have to fight them in the same way as Al Shabaab.
Eh, sharciga waa qorayha militariga Uh, the military uh, code of conduct is clear, marka haddaan la dabaqin waxaa mataraya and if we don't implement and use it, uh, it's not going to mean anything.
waxaan rabaana maxkamadda halkaa inay usoo joogto halkaan beysa ka dhigto Uh, we want the military court to come here and have a base here.
lagana wada shaqeeyo gacan lagu siiyo And we want everybody to work with, with, with the military court.
Eh, waxaan qorsheynaa inaan xilli dhow in kusoo laabto oo aan afkaalkaa iyo dadka dembiga lahay lasoo qabtay maxkamadda halkaan lagu saaray I'm hoping to come back here soon and I'm hoping to see the court in full proceedings, uh, passing punishments to criminals uh, that commit an act. of violence.
horumarka ciidanka raalligaan ka ahay waana hubaa inuu horumar jiro laakiin waxaan rabaa inaan xoojino
The advances that we made uh, has been great, uh, but of course we need to build on that.
waana ku ammaanaa taliyayaasha shaqada fiican ay qabteen Uh, and once again, I thank the uh, constituent leaders and other commanders for the great work that they have done.
wada shaqaynta ciidamada t f d iyo xoog iyo iyo ciidamada amisomna aad iyo aad aan u dhiirigelina And I also uh, encourage great deal uh, the working closeness and cooperation between the Amazon and the TFG.
Eh, soo qabashada dadkaasna nabad suguddi halkaan ay joogtaa waxay diyaar u tahay wax in kala qabato Uh, in apprehending those uh, people involved criminals against uh, civilians, aniga the lafteyda national security are here, aniga lafteyduna diyaar ah inaan gacanta geysto and, and um, myself, uh, I'm ready to give you a hand for wh- whatever whatever's needed.
laakiin waxaan rajeynaya inadan ii baahan oo isku filnaatiin But I'm hoping you won't need me and that you can do this on your own.
hada wanaagsaniye I thank you very much.
taliya ee la dul celinay gobollada Soomaaliyeed iyo taliyayaasha ciidamada amisom iyo saraakiisha ciidamada waan salaaminayna asalaamu calaykum waraxmatullah Um, First, um, His Excellency, um, the uh, General, um, other heads, other commanders, uh, the Director General, and AMSOM commanders, uh, greetings.
markaas maayada rasuulka qaran kabsanayna waadan ku jiro waan salaamayay saraakiisha ka soo qabtay baada saxaafada Um, uh, of- of all the characters. And the uh, um, uh, the media people, greetings.
Ee, maxkamadda ciidamada qalabka sida marna waxay u taagan tahay inay garsoorka ciidamada qalabka sida ay meel mariso ee, ciddii maaragta xubnaha ciidamada qalabka sida ka mid ah ee isku ee isku ku kacda adduunyadka dhan shacabka ama ciidamada dhexdooda Um, The military court will uphold uh, the rules in terms of uh, bringing those to justice that that are in the military that commit crimes uh, against either the military itself or the civilians.
wax badan waa lagu guulaystay alxamdulilah oo wada shaqayn wanaagsan waxayna udhexaysaa madamada bene saraakiisha ciidamada qalabka sida eh, taliyayaasha guddooyinka iyo kuwa nabadsugidda kuwa booliiska dabcan eh, in badan sharci waa la geliya oo dembiyada ceelkaas ku baxay shacabka dhan Uh, we, we have done some uh, good work. We have a good working cooperation with the uh, heads of the military uh, and AMSOM, and, and the idea is to bring those people uh, to justice.
Eh, eh, waxaa ugu daran bir markii eh, shabaabkii magaalada laga xoriyey oo yani meelaha ay dowladda ka taliso magaalada inay gacanta ku dhigtay eh, beryahan waxaa baadbatay in shacabka kale dhan fara badan ka soo yeelisay Um, and, uh, in light of recent victories uh, that we have achieved against uh, Shabab in capturing areas, uh, we're also getting uh, loud calls from the uh, civilians that they're seeing problems.
arrintaas markaan dabcan waxaa ku shaqalaya ciidamada eh, amniga booliiska iyo nabadsugidda iyo olalka militariga bacdamaha ay militariga magaalada gudaheeda ku jiraan in ay soo qabtaan ragga dembigaas geysanaya shacabka dhaqateeda Of course, uh, we have a strong responsibility uh, in terms of uh, the police, the national security, and the military, because the military is still operating uh, within the city.
ciidamada qalabka sida loo taageero Uh, when they apprehend those individuals, uh, of course, we will start proceedings in the court.
Eh, waxaad ugu weynay caqabada inoo taagan madaxweyne waxay tahay eh, waxaad moodaa in sida la qabay aan la soo qabanaynin dadka dembiga geysanaya oo shacabka dhibaatada ku haya ee isbedeliska ciidamada Um, at the moment, one obstacle that we face, His Excellency, is, is that uh, some of the individuals are not, not being uh, brought to justice uh, by, by their units.
qaar ka mid a xitaa waaranahan u jarnay markii ay xilaalintu ogaatay in ay yihiin kooxda dhifadiisa magacyadoodii urar ay ka tirsiyiin laakiin waxaad moodaa waaranahaas mararka qaarkood in aan si toos lagu soo jawaabo Uh, there have been occasions where we've issued warrants uh, for arrest of certain individuals, um, but uh, again, they have not been uh, brought to the court.
maxkamadda sidaa la socotaan anagoo fulinayna markii madaxweynaha markii magaalada la qabtay ayaa magaalada muqdisho shabaabka laga saaray waxaan sameynay maxkamadda wareegta
Um, as you're aware of, uh, His Excellency, when the uh, Shabab was uh, liberated from, from the city, we've uh, started uh, court proceedings in going around to different places.
waxaan xafiisa ka furnay suuqa weyn ee bakaaraha suubacaad kaaraan urwaay intaasoo dhan waa liiday.
We've opened uh, offices in uh, Bakara, Suqba'at, Karan, and Hirwa.
Eh, wada shaqaynta ugu wanaagsaneed waxaan keenay taliyaasha eriyadaas muddada saddexaad suuqa bakaaraha markii aan tagnay gacanta kusoo dhigan kooxa isku dayna inay suuqa tadmiyadka geystaan islamarkaasna babkii waxa Um, of course, uh, we, we have uh, some good cooperations, uh, Battle Group uh, 3 in the Bakara area. We, we, there, there was uh, criminal elements, they have apprehended those and they brought to, to us.
Eh, waxaan rajeynayna in oo taliyaasha guddooyinka kale ama suuqyada kale markaan tagno maxkamadda goobta tusaale ay u noqoto eh, suuqa bakaaraha wada shaqaynta taliyaha guddada saddexaad oo nagala yeesho eriyadaas Eh, suuqa bakaarana sidaas uu ku nabad galay markaan waxaad moodaa in tallaabahaas oo kale aana laga qaadan markaan goobaha nimid cidlaan nalbakeeda Uh, we were hoping that would be an example uh, because we uh, kept the safety and the security of the Bakara market because of the working relationship between the court and the commanding officer there. And we were hoping for that to be extended to other areas so we can uh, implement the same process.
guddooyinka qaarkood xitaa waxaan ka sameynay xubna xeelaanta la shaqeeyo oo ay taliyaasha guddooyinka la soo gudbiyeen oo markay guddada gudaha wax dhacaan xeelaanta usoo gudbiyaan dadaalkaasi kaan sameynay Uh, in some of the uh, units, uh, we have appointed uh, individuals that will contact us in case of uh, incidents.
almuhiim hadda tan wada shaqeynta si guud way jirtaa way fiican tahay laakiin beryahan gaabis ugu weyn mudan madaxweyne caqabad ugu weyn waxay ka jirtaa oo in aan maaragtay sida badan aan gacanta lagu soo dhigin ee dadkii dhibaatada geysta Um, we have a, a good working uh, cooperation as a whole, but these days there seems to be that some individuals are committing crime have not been apprehended and passed, passed on to us by their units.
hal tusaale kusoo koobayaa oo ka dhacay bishii afarteedii degmada boondheere I, I will give one example uh, to something that's happened on the 4th this month in the uh, Bondera district.
waxaan la soconaa eh, aag ugu horreeya ciidamada xoogga dalka ay ku jiraan oo ah halkaan hadda marayna soos dayneyle iyo ceelka xalgeyti haaran geeskiisa waxday ciidamada ayaga eriyadaas ayaa difaaca ka jiraan Well, As we have, have uh, uh, checked the defense line for the uh, military now is uh, far beyond uh, its areas that we checked now.
ciidamada dharka milatariga ku hubaysan hadday intay baxeen eh, aadna u hubaysan boon dheer oo madaxtooyada agteeda tageen halkaasna meel macaawin lagu qaybinay weer ku qaadeen dadna ku dhaawaceen Uh, there's been a unit um, with military uniforms and, and arms well that left, went into Bondero district where there was a humanitarian aid distribution and they've uh, uh, wounded set, set some people there.
maamulka degmada iyo booliiska ayaana ku filnay hawshaas militarina soona hadda eega oo militari difaaca u xiranaa
Uh, if, you, if the aim was to uh, keep the security of the aid um, distribution, the police uh, was, was, and the national security would have been enough for that area because it's close to the, to the uh, state house.
saddex askari aa hogaaminaysay oo guutada laad ka tirsan waa ku daba jirnaa laakiin weli gacanta lagu soo dhigay There was uh, three soldiers uh, from the uh, Battle Group Second that were leading uh, that, those group, and we're still investigating, and we uh, want to bring a case against them.
waxaan kusoo gabagabaynayaa namadoo madaxweyne inaga maxkamad ahaan xafiisyadana way furan yihiin xeer ilaalintii qaybta goobtana waan samaynay meel kasta wax ka dhacaan meeshay doontaa hatee inaan tagno oo xeer ilaalintii garsoorkii hadda way nala socdaan xeer ilaalintii garsoorkii kaalayaashii in aan tagno nawan cidna wax ka rabin diyaaran u nahay waxaan codsanaynaa madaxweyneha hortiisa in taliyayaasha goobta ay wada shaqayn buuxa nala yeeshaan tan ugu muhiimsana waxay tahay inay soo qabtaan midka ciidamada sharaftooda waxay leeyahayo oo shacabka dhibaato u geysanayo